Degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xareeyay tartan aqooneed loo qabtay ardayda dhigata dugsiga sare ee Balanbal kaasi oo kor loogu qaadayo aqoonta ardayda wax ka barata iskuulkaasi. Tartanka oo socday muddo laba bilood ayaa waxaa ka qayb galay laba iyo toban fasal kuwaas oo wax ka barta dugsiga. Qaar ka mid ah macalimiinta dhiga iskuulka Balanbal oo soo xiray tartanka ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u qabteen tartanka.
form masterkii labaad oo fasalka form 3a oona noqday fasalka maanta maaragtay ee ku guulaystay tartan aqooneedkii noo soo socday oo maaragtay dugsiga ka qabsoomay Ee, fasalka labaad oo ka guulaystay noqdeen waan hambaleynayaa fasalka form 3a Ee, waxaa weeyaan intaa in ka badan inaan maxay aheedee aan qaadanna ayaa la rabaa oo kaalinta koowaad aan tigsanayni laakiin way noqon weysay kaalinta labaad ayaan maaragtay aan noqonnay Ee, sanad dambena waxaan rajaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan kaalinta koowaad aan noqonno waxaan halkan u joognaa tartankii tartanka aqoonaadkiis ee ka socday ee labada bilood ku dhowaadka iskuulka oo gabagabadiisa saaka aan u fadhino iyo iyo gunaanadkiisii ay ku guulaysteen fasalka form 2b oo oo kaalinta koowaad galay iyo kaalinta labaad ee galay fasalka form 3 Madaxa waxbarashada degmada Balanbal Cabdisalaan Maxamed ayaa u hambalyeeyay fasalkii ku guulaystay tartanka.
mahad oo dhan ilaahay bay u sugnaatay waxaanan aad ugu mahad celinayaa macallimiinta dugsiga sare ee balanballe sababtoo ah cidda wax hoggaaminaysaa haddii ay hagaagto dadka la hoggaaminayana way hagaagaan xaqiiq wey waa xaqiiq sharaftaan saaka ii muuqatay oo wanaaggaanu ilaahay baan ku mahadsan waxaan ku mahadsan macallimiintiinna waxaan ku mahadsan adinka ardada ah oo adinka laftigiinnu qayb ka ah wanaagga hadda meesha ka muuqda waxaan leeyahay balanballe secondary school dhammaantiin guulaysta waxaan halkan saaka u taagnahay oo aan ka soo qayb galay gebagabada een, een, tartan aqooneedka idiin socday oo maanta uu ku guulaystay fasalka form 2 he b oo- iyo form 3 a oo galay kaalinta labaad Tartamada noocan oo kale ayaa loogu talagalay in ardayda aqoontooda kor loogu qaado.